afhayeenka odayaasha koonfur galbeed ee soomaaliya oo khadka si toosa iminka inoogu jira malaaq cali shiine mana maqlaysaa marka hore een, bal waxaad warbixin inaga siisaa xaalada guud ee magaala madaxda caasimada koonfur galbeed ee baydhabo
بسم الله الرحمن الرحيم xaaladda magaalo madaxda koonfur galbeed baydhabo hadda aan joogno xaaladeeda aad bay u fiican tahay wax dhibleh kama jiraan nabadgelyadeedu waa fiican tahay saddex beri oo arbacadii laga soo bilaabay ilaa maanta ugu dambaysay roob ayaa ka da-aya saxansaxo udgoon bay leedahay daruuro waaweyn baa xilka ku godaamin ilaa imaadi aad ka gaartay wax dhib leh magaalada hadda ka jira ma jiro nabadgelyadeeda aad bay u fiican tahay howlihii aan wadnay oo maaragtay eh, madaxweynaha magaalada weer lagu doortay iyo ku-xigeenkiisana xaaladooda meel wanaagsan bay maraysaa Eh, haddeer waxaan ku talajarnaa maaragtay qaabkii golada wasiirada loo dhisi lahaa iyo mataqaanaya ciidamadii maaragtay daraawiishta koonfur galbeed xaradii lagu xarayn lahaa oo hadda la diyaariyay ayaduna haddii alla yidhaahdo maalmaha soo socdo maaragtay la rabo in ciidamada lagu xareeyo marka xaaladdu aad bay u fiican tahay siyaasad ahaan iyo mataqaanaya eh, dhan walbo magaalada xaaladeeda iyo nabadgelyadeeda iyo nooc walba aad bay u fiican tahay magaras
waan gartay waxaad inoo sheegtay in ciidamo la xareynayo ciidamadan la xareynayo ma ciidamada een, u daacad ah miya dowlad goboleedka koonfur galbeed
haa ciidamadaas waxa weeyaan ciidamadii koonfur galbeed soomaaliya oo daraawiishta la dhihi jiray oo loogu talagalay way maaragtay xagga nabadgelyada iyo maaragtay difaaci dhan walba inay ka shaqeeyaan oo gobolada maaragtay lixda ah ciidamo maaragtay ku howlgalayo ciidamada maaragtay federaalka ee maaragtay ayagoo gacan ku helayo maaragtay shaqooyinka sidaa u qabanayo ma garat
waa tahay ciidamadan qaab caankeha ayaa lagu xulayaa ma qabaa'ilka koonfur galbeed oo idil miya een, een, tira yacni een, amba iska soo aruurinayo ciidamo ah mise waa waa ceenkee ciidamada qaabka een, loo xulayo
Eh, adeer ciidamadu maaragtay eh, wax qabiil lagu soo hulay maaha wax gobol ahaan maaragtay intaasaa loo qaybsadey la dhahay maaha dhalinyarada ayuka diyaar eh, dhalinyaro ayuka diyaar ah Eh, waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradii maaragtay puntland ay ka shaqaysanaysay oo maaragtay meelaha alaabtii warwareejinaysay ilaa boqol iyo lixdan isbood ayaa isdiiwaangelisay oo diyaar u soo ah inay yimaadaan halkaan qarashaadkooda loo diraya maaragtay halkaa laga soo qaadaya kuwa lixda gobol joogada subax nool baxruunta maaragtay eh, odayaasha guutada koonfur galbeed ay degin yihiin ayay isku soo xaadiriyeen dhalinyaradu ee ayukaaba maaragtay saacad walba waxay leeyihin waktiga waa lagu dheeraday maalano qoro ayukaaba leh marka wax maaragtay eh, qaabkee lagu soo xulaa wax la dhacay ma aha dhalinyarada ayukaa diyaar eh, ma garan waa tahay waxaan u fahanay een, dhalinyaro si mutadacannimo ah yacni isku qoraya oo diyaar u ah inay u shaqeeyaan deegaanadooda inay wax u qabtaan waa taa haddaan ka gudubno een, malaq een, een, malaaq cali shiine dabcan waxaan isa soo taraya warar sheegaya in een, een, een, hotel bakiin amba baar bakiin aan dhehe een, raggii ku shirayay inay ka soo baxeen maalinba maalinta ka dambeysana ay kusoo biirayaan een, dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta ugu dambeys waxaan maqlayaa een, een, adeer warkaa siga wuu jira
haye
haa warkaa siga wuu jiraa markii horeba maaragtay eh, meesha baarbakiin qaab kale ayaa lagu tagay oo nidaam kale ayay ku abuurantay arrintaas iyada ah arrin ka timi maaragtay eh, meelo kale ayay ahayd dad noo kale loo tashkiiliyey Eh, sidaas ku warqabtay goboladan maaragtay dadkan masaakiinta ee beeraleyda ah oo maaragtay duumadii baktiga inay ku nooladan aysan rabin walba waa la duleynayay dad noocaasee cadow ebay leeyihiin cadowgaas ayaa abuuray dhalinyaradaas in maaragtay eh, halkaa ay tagaan oo si loo yidhaahdo laba goboleed ayaa ka bad- baydhabo ka tirsan iyo waxyaalo noocaas ah marka arrintii markii dambe maaragtay, eh, dadku way fahmeen odayaashii halkaa joogay gudda dib u heshiisiin waxbaa jiray markii horeba Eh, maaragtay dhalinyaradii waa waa la fahamsiiyey dartoo dantooda la fahamsiiyey hadda waxaan u sheegnay ina odayaal baanu nahay inkastoo qof kasto waktigiisii in meesha uu gaara ilaahay ogyahay haddana dadka dhalinyarada ee maaragtay ayaa mustaqbalkooda hor leh annaka waayeelaanu nahay dadkayada ninka ugu yar baa toddobaatan jir ah dadka haddii shaqada iyo mataqaana ee loo diyaarinayo maamulka loo dhisayo dadkooda la taamjinayo waa idinka xageed wax ku wadan iseed wax u wadan warar badan ayaa la yidhi waa loo agla celiyey marki dambe maaragtay waxay noqotay maaragtay arrintii inay u dhaga nuglaadaan waxaa jirtay maaragtay rag meesha joogay oo arrimahaas hormuud ka ahaa ayaa markii dambe maaragtay cali ka soo baxay oo yimi oo maaragtay kuwa hadda joogan maaragtay wadhadalkii waa sii socdaa marka xaaladda ayada maaragtay heer gebagabe bay taagan tahay ummadan markii horeba maaragtay dhibkan waa loo abuuray moogii dad reer khilaafe maaha heshiis baa lagu noqday hadda markaan ilaahay adamkiisa waxaan jecelnahay ayagoon khilaaf jarin in haldan aan kasoo wada jeesano annagu aan qolana dulminayn maaragtay wixii aan xaq u leenahayn maaragtay aan aan qabsanayno ninkina dulminayana naga jeedle soomaalida qabiil aysan degin ummad aysan degin dhulkaan ma jirto dadka maamulka dhistayna waa dadkii u dhashay dadna waa ku dhasheen dadna waa u dhasheen dadkii u dhashay way dadka maamulka dhistay dadki ku dhashayna hadda cid markaa duulaan ku ma jirtee markii horeba nabadgelyo walaatirma dadka kula noolayeen dalsidooda iyo dantoodii shaqadooda ay u joogaan raalli baa laga yahay cid wax loo dhimay ma jiro reer hebel baa kasoo jeeda meesha ma taalo ilaahay adamkiisa maaragtay arrin maaragtay wanaagsan oo maaragtay dadkuna ay ku jeclaadaan ayaa meeshaan ka dhacday ilaahay baa macadeed iskale dadaal dheer waan usoo dalnay cadowgii maaragtay kii kor u hadlayo kii hoos wax u sheegayaba cadowgii waa ku jabay ma garat
waa tahay een, dabcan een, malaaqa calishiine baarbakiin ma ahan markii ugu horreysay oo shir ceenkana lagu qabtaahi dhowr jaro hore waxaan la soconnaa sanooyin amba taarikhda markaan dib ugu laabanno een, dhowr jaro la isku dayay in ummaddaani wax loo sameeyahay in haddana d- een, wax liddi ku ah haddana baarbakiin in laga abaabuli jiray marka haddii aan su-aasheedii bal aan ku aan si hoos aan u- aan ugu dhaco een, guddoomiye ku-xigeenka gobolka baay een, shiine macalin nuurow ayaa hogaaminayay een, xubnihii fadhiyey baarbakiin isagu ma een, ma ka mid yahay een, xubnaha aad wadahadalka aad aad aad kula jirtaan
haya dadka meesha hormuudka ka ahaaba ayuu kay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka oo kale waxaa eh, wadahadal baa lala galay waa loo sheegay maslaxadda meesha ay ku jirto marka maaragtay ayukaama maaragtay waa dad siyaasiyiina bay ahayn maamul ku jiro qaabkii waa laisla tacamay waxaan inay shaqoon yihiin baa la ogaaday xaaladii markii dambe waxay noqotay in maaragtay eh, bulshadaano maaragtay maamulka ay dhisanayso odayaasha dhalada ay hordoodayaan inay kaalinta ayaga ugu banaan ay ka qaataan laakiin khilaafkii qayladii maaragtay taswiiskii ummadda la geliyeyna laiska dhaafo xaaladdu halkaasay maraysaa meel aad u wanaagsan oo yadadiileyna lagu faraxo ayay maraysaa ilaahay adamkiisa asbuucan gudihiis waxaan jecelnahay in banaanbaxiyo waaweyn oo lagu taageerayo maamulkaas uu halkaa ka dhaco markaa maaragtay eh, inaysan khilaaf meesha ku jirin laga hadleeyo raggaa sideen maaragtay eh, ay ka hadlaan ilaaduhu inkuna halkiina aad ku dhagaysataan ayaan rajaynaynaa marka edamka ilaahay maaragtay dad dadka hadduusan dulmi wadan oo wii xaqiisa keliya raadsanaya ilaahayna gacan buu ku siinayaa marka xaaladdu aad bay noogu wanaagsan tahay waa run ee wax badan ayaa laisku dayay dhulkan koonfur galbeed in maamullo loo sameeyo rag badan ayaa barnaamijkaas isagoo wata ku geeriyooday ilaa kontameeyada ilaa haddaa soo sootay ilaahay edamkiisa xilligii maaragtay intaasu ku ayaa saacadaas soo gaarshay annaka marka waxaan jecelnahay maaragtay maadaama odayaal waayele aanu nahay taarikh wanaagsan inaan ka tagno diilka soo koray maaragtay wax meel fiican ay wax ka bilaabi karaan inaan wax geeno ayaanu jecelnahay ilaahay adamkiisana maaragtay waana inoo suurta galaysa waana inoo suurta gashay ma garan waa tahay su-aasheeda ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay malaaq calishiine dabcan waxaa jira een, shir hal Waaw.
maalin socday een, oo madaxweyne loogu doortay shir hal maalin socday oo madaxweyne loogu doortay abuukar cabdi mardaadi nimay dhahaan oo ah madaxweynaha lagu sheegay inuu yahay madaxweynaha shabeelle state arrinkaa haddaad tihiin een, golihii guurtida ee koonfur galbeed soomaaliya sideed u aragtaan
adeer arrintaas iyada wax lagu qofliyey wax suurtagalana maaha wax dhacayna ma jiro shir maaragtay meel ka dhacayna ma jiro cadowga maaragtay koonfur galbeed ayaa meel ambuuro ku kariyey nin markaa maaragtay ujeedo ka jeedo meel ujeedo baan la aqoon ninka haddaa taqaani haddii kaleba ayaa maaragtay yidhi maaragtay adaa madaxweynanta ka ah waa maaragtay war iska laabla ka ah oo maaragtay lagu wado maaragtay arrinta koonfur galbeed in maaragtay ulees lagu saaro waxa ay damceen in la yidhaahdo mar haddii sidaa tahay aniga saddexdii gobol aan dhisanaynahay wax noo asa in ay naga soo yeerto ayaa loogu talagalay waxa weyga bani aadamka ogolaan karo mis maaragtay dhici karana maaha marka warkaas isaga adinka maaragtay waxa soo meelaha la sheegsheegay waanu maqalnay dad ka jawaaray hataa ma lihiin maadaama wixiina ay yihiin wax dhalanteeda wax lagu qofla ay yihiin wax jawaab ka bixiyay hataa ma jira adigaa talyaanka idaacada camar ee maaragtay waan soo weydiiyeen arrintaa maxaad ka dhihi leedeen arrintaa waxaan ka dhihina ma jirte maaragtay ninka hadda ciyaal maahayn dad waaweyn baanu nahay waxaas abaabulkooda iyo nidaamkooda meesha ay ka yimaadeen baanu ognahay waxaas waxaan ka hadlayna maaha baanu nidhi marka waxaas wax maaragtay haddana soo qaado oo maaragtay sidii dhacda meel ka dhacday oo arrintaas maxaad ka dhihi leedeen la yidhaahdaba wax lagu yaqyaqsoomo ma garata
waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa malaaqa cali shiine oo qadka telefoonka ugu waramanayay warbaahinta koonfur galbeed isha baydhaba daafeed baydhaba media malaaqa cali shiine aad iyo aad ayaad u mahadsantaha
idinkaa mudana khayr alaah intii dad waa